madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland elyaas cismaan lugatoor ayaa xarigga ka jiray mashruuca cusub ee daaweynta iyo dhaqista keliyaha oo laga hirgeliyay isbitaalka guud ee garowe mashruucan caafimaad waxaa fuliya hay-adda i m c iyadoo oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka puntland waxaana qalabka iyo taageeridda dhaqaale ku deeqday hay-adda kinkisalmaan agaasimaha guud ee isbitaalka garowe titoreso hodan cali shire iyo wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka puntland siciid jaamac qorsheel ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey daafurka qaybta cusub ee keliyaha maanta waxaan furanaynaa waxa weeye daylaysiskii oo loo yaqaano keliya nadiifintii kaas oo noo bilowday laba bilood ka hor maantana soo gabagaboobay oo furitaankeedii la samaynayo waxaa ilaahay mahaddii ah maanta inaannu nahnay isbitaalka uu yahay maalintii ugu horeysay oo qayb keliyaha nadiifinaya laga furo ilaa intii aan ka xasuusanno uusan weligii yeelan awalna loo aadi jiro boosaaso haddana loo aado kaalkacyo maantana ay noqotay maalintii garowe ay yeelatay waxaa lagu soo kordhiyey marka intii hore oonu sanadka hore isla furnay waxaa lagu soo kordhiyey maanta oo ah arrintii keliya safaynta ah oo toddoba mishiin la keenay waxa kaloo lagu soo kordhiyey oo iyaduna aad u muhiim ah dadku dad aad danyara baa jira oo waxay hadday suuq aadaan waxba aan samaysan karayn oo u baahan in laga warhayo ilkaha ama dentalka ama dendiistaha waxa la yidhaaho waa ku soo kordhinay waxaa kaloo iyaduna maanta halkan aan rabnaa inaan iyaduna ku darno in maxay ahayd dhakhtarkii indhaha uu isna maxay ahayd diyaar yahay oo meeshii la furay waxaa kaloo jira kaydka dhiigga baladbanka isna waa lagu soo kordhiyey iyaas cismaan lugatoor madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa bogaadiyey mashruucan dhaqista keliyaha
waan bogaadinayaa wasaaradda caafimaadka iyo wasiir siciid qorsheel oo runtii dee ah oday khabiirah soo shaqeeyey puntlandna xilal badan oo wasiirra ka soo qabtay federaalla ka soo qabtay haddana ay nasiib u yeelatay wasaaradda caafimaadku inuu hogaamiyo horumarka iyo liidershipka iyo shaqo wanaagga iyo horumarka wasaaraddii iyo isbitaalka ka muuqdana waa bogaadinaynaa keliyuhu waa cudur hadda aada u soo batay oon la noolahay dhibaatadiisuna ayba sababaysa inta ay wasiir xildhibaan axmed bilayen oga warramayeen iyo dad badan oo kale waa ilaahay wax loogu xamdi noqo inaynu maanta toddoba mashiin iyo dhakhtarkii ugu horreeya soomaaliya keliyaha barta iyo tiim dhalinyaro oo aqoontaa xambaarsani ay maanta isbitaalkii caasimadda ay nooga shaqogelayaan oo qof dambe insha allahu uusan inoogu dhibaatoon doonin mashruucan cusub ee daaweynta iyo dhaqista keliyaha ayaa faa'iido weyn waxa uu leeyahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka qaba xanuunka keliyaha kuwaasi oo u aadi jiray safarada caafimaad dibadda